website warbaahinta idnews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
guddiga xukuumaddu ay saartay xukuumaddu shaqadeeda iyo inay hore u qabsatay ahayd inta cabashadan iyo mooshinkaani hadda dhamaystirka u baahan oo hadda codayntiisa aynu wajihi doona maalin sabtiga waxaan le waxaan isleeyahay xukuumaddu ay ka gaabisay haddii ay guddi u diri iyo haddii aysan u dirayninna baarlamaanku waajibaadkiisu ka gudan doonaa waxa weye sixitaan oo in xukuumaddu in arrinta ayada ay markii horena ay ka gaabisay waajibkeedana uu ahay in hadda ay arrinta gacanta ku dhigta si cadaaladna dadkii ay wax ugu qaybiyaan iyadoo dawladda federaalka gaar ahaan xukuumaddu ay ay goobjoog ka tahay marka anagu mooshinkaasi guddi la qabtay iyo shaqo hadda la raba in la bilaabo uma joojinayna shaqada baarlamaanka iyo shaqada xukuumaddana waxa weye way kala saaran tahay oo way ma la dhihi karaa marka xildhibaane dawladdu way kala soconaysaa mar haddii xukuumaddina ay raadinaysa hal kale idinkuna aada mooshin wadaan oo aad ku qaadacaysaan baarlamaanka jubba dawladdu way kala socotaa soo lama dhihi kara maadaama xukuumaddii iyo baarlamaankiiba ay meel isugu imaanayaan oo ah dawladdii dhexe
wallahi sidii saw fal markuu dhacaa in intuusan dhicin laga hortagay muhiimadda tahay mar hadduu dhaca ka hortageeda wax macnahe hadda ay samaynaysa ma jirto sidaan isleeyahay arrinta markay taagneed oo loo baahnaay xukuumaddu inay ka qayb gasho oo goobjoog ay ahaato hadday ku guul daraysteen annagu ma dhahayna guddi hadda loo saaray mase xukuumaddu mid hadda shaqada hadda bilowda ma aha goobjoog bay ahayd waxyaalahaasi markay meesha ay ka dhacayeen xaq bayna u lahayd inay goobjoog noqoto oo maadaama shaqada ay tahay mid loo idmaday annagu xukuumaddu waxaan xaq u leenahay inaan la xisaabtanno arrintaan markaan soo gabagabayna hadduu ilaah yidhahaa waxaynu la xisaabtami doonaa cid walba oo arrintaasi lug arrintaasi iyada ah loo baahnay in waajib ay ka gudato mase waajibkeeda u ahay balse hadda mooshinka wuu socdaa oo codayntii ayaa dhiman intii kalena waa lasoo gebagabay xukuumaddu hadday wax ka qaban karta markuu baarlamaanka soomaaliyeed oo qaraar kasoo saara markaas ayada waxaa ka qabata hadday markii hore ka gaabiso
wasiirka arrimaha gudaha baarlamaanka looga yeeray isaguna uu ka gaabsaday inuu baarlamaanka uu tago sababa waktiga oo ku yaraa marka haddana xukuumaddiina guddi ay saareen idinkuna mooshinkii subdigu idin yaalaa maxaa la oran karaa waxay noqon doontaa waxa laga filan doono marka go-aanka baarlamaanka uu gaaro iyo sida uu hirgalo
wallahi wasiirka arrimaha gudaha baarlamaanka hadduu imaan waay uu ka cudur daartay anigu sidaan qabo macnaheeda waxay tahay in aan lagu qanacsanayn waxa meesha ka jira mar haddii arrinta ayaday dhacday aniga waxaan isdhihi karaa baarlamaanku waajibkiisa markuu gutaahay in xukuumaddu waajibka ay lahayd oo ayadu ayda gudan weysay oo ay ka gibi dhacday oo ay ka gaabisay in arrintaa ayada aysan shacabka soomaaliyeed qaylada hadda iyo booqa ay muujinayaan arrintaasi ku saabsan in ayagu ay ahayd inay xalliyaan oo wax walbao cabasho ee shacabkaas ay qabaan in ay goobjoog ka ahaadaan mar haddii arrinta ayada ay ka gaabiyaan aniga waxaan dhihi karaa mooshinna arrinta ayada mid hadda u istaagi doona maahan mooshin baarlamaankaasi la geeyana dib uma soo noqda waa in waajibkiisa laga gutaa waxaa yeelay wax sharci darraa ay xukuumaddu iyadu inay taageerto xaq uma xaq uma lahan aan dastuurka waafaqsanayn oo shuruucda aan dalkan aan waafaqsanayn hadday ayaguna ay hadda ay ku baraarugeen ay leeyihiin haddaan wax ka qabanayna oo haddaan guddi u dirayna dee mar cirbad ee ceel ku dhacday anigu uma qabo hadda in wax laga qaban karee marka anagu aan gabagabayno mooshinkaani hadda yaalla in ayagu ay wax ka qabtaan waxa meesha ka jirana hadda iyo kowl la bilaabo dadkana si cadaalad wax loogu dhiso